joogjoog waxaa shaki la'aan masaalixda shaksiga iyo midda caamka inayna wadageli karaynin meel haddii aan maslaxada shaksigaa dib marin oo tacaamka la soo hormarin oo masaalixda shaksigaa la hormariyo inteenaan hal maslaxa laba shaksioo heshiisku ama jirto shaksi waliba shaksiga kale maslaxadiisu maslaxadiisa kuma jirto laakiin halka maslaxada caamka haddaan ka wada shaqayno oo taa caamkaa yoolkeen oo noqdo oo iyada aan joogano waxaa hubaala nin waliba uu helayaa masaalixdiisa